barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha ogostna waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan
qodobadaan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah sida ay dhallinyaradu uga maarmi karaan inay cid kale u shaqeeyaan oo islamar ahaantaasina ay samaystaan shaqooyin iyaga u gaar ah
waxaan go'aansaday inaan iskaga tago oo aan business ii gaara sameeyo waa sameeyey waana ku guulaystay marka dhallinyarta waxaan aniga ku dhiirigashaa in ay samaystaan fikrado ganacsi oo u baahan lacag yar ama maalgelin yar fikradahaas oo ah kuwo hal abuur leh gaar ah oo khaasa oo magaalada aan ka jirin fikradahaas oo iyagana faa'iido u keenaya waxaa kaloo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo wax ka dhigta mid ka mida jaamacadaha magaalada muqdisho oo islamarkaana ka shaqeeya maqaaxi uu cuntada qaybiyo wuxuu ka warramayaa noloshiisa iyo buug uu ka qoray tahriibta oo uu dhallinyarada ku dhiirigelinayo inay dalkooda joogaan oo ay wax ka qabsadaan saaxiibaday qaar badan wey horta markii saaxiibo fiican oo aadan isugu fiican oo runtii igu dhiirigeliyey inaan waxaan qabsado inaan nafteyda marka wax u qabto inaan wax bartaa inta ugu badan ugu farxeen hayse saaxiibadaas marka waxaa jira dhallinyaradu waa fahmi kartaa markay meel isugu imaadaan xifaaleen yar iyo waxaa jira kaftan wax la dhaho marqabkooda igu kakaftaan markay igu cayaan oo kale igu dhahaan kabaliyeri laakiin farxad baan u arkaa
qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan kusoo dhawaadaysa marka hore warkii ugu dambeeyey ee caalamka xiriirka maraykanka iyo masar oo horumaray kadib doorashadii madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u muuqday inuu dib u xumaaday kadib markii dowladda maraykanka ay jartay qayb ka mid a gargaarkii masar la siin jiray arbacadii sababo la xiriira xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ah dowladda maraykanka ayaa boqol milyan oo dollarka ka dhigtay gargaarkii dhaqaale ee iyo midkii milatari ay siin jirtay dalkaas iyadoo sidoo kalena dib u dhigtay laba boqol oo milyan oo kale oo la siin jiray dalka masar oo ka mid ah dalalka deeqda ugu badan ka hela maraykanka saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka ayaa arrintan u sababeeyey in masar ay ku guuldaraysatay inay horumariso heerka xuquuqda aadanaha ee waddankaas wasaaradda arrimaha dibadda masar ayaa dhaleeceysay go-aanka maraykanka kuna sheegtay in si khaldan loo eegay xiriirka muhiimka ahi ee labada dal iyo in ay markaasi arrimo fog isku hayeen masar ayaa sidoo kale sheegtay inay baajisay kulan la qorsheeyey inuu dhexmari lahaa la taliyaha aqalka cadda maraykanka jared kushner iyo wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi samiix shokri hayeeshee goor dambe ayaa wasaaradda arrimaha dibadda waxay baahisay muuqaal muujinaya in kulankaasi uu dhacay
booliska dalka switzerlan ayaa sheegay in ilaa hadda la la'yay sideed qof geeri iyo nolol waxay ku sugan yihiin kadib markii dhulku la go-ay xaafadda swiss albis mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in dadka maqan ay ku jiraan muwaadiniin u kala dhashay dalalka jermany ustari iyo weliba switzerlan wararka ilaa hadda la helayaana waxay sheegayaan in xaafaddaasi ay qarisay dhoobo ama dhiiqo dhagxaan waaweyn iyo qashin kale oo ku dumi xaafaddaasi oo ku dhow xuduudka ay wadaagaan switzerlan iyo talyaanigu inta la xaqiijiyey boqol qof ayaa la soo saaray oo dibadda loo soo saaray iyagoo bad qaba kadib markii halkaasi dhulku go-ay iyaga oo qaarkood diyaarada lagu soo daadgureeyey
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegaysanaysaan waa v o a markan aynu gudagalno qodobada barnaamijka maanta aynu idinkugu hayno ee dhallinyarada dhallinyarada qaar ayaa inta badan waxay ka codaan shaqo la-aan marka ay soo dhammaystaan waxbarashada jaamacadaha ama dugsiyada sare inta badan waxay dhallinyaradaasi sheegeen in shaqooyinka lagu qaato qof la garanayo ama arrimo qabiil la xiriira haddaba sidee ayay dhallinyarada waxbaratay isugu filnaan karaan oo ay uga maarmi karaan cid ay u shaqeeyaan wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ku eegaya
sidee ayay dhallinyarada soomaaliyeed u samaysan karaan inay la yimaadaan fikrado ganacsi oo iyagu ay ku shaqaystaan iyo weliba dhibaatada ay leedahay shaqola'aanta cabdimajiid yuusuf muuse waxa uu ka mid yahay dhallinyarada shaqaysta oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee waxbartay dalka waxaa ka jirta shaqola'aan aada u baahsan duruuf kasta ha keento laakiin taas waxaa lagaga bixi karaa qofku inuu helo business idea ama fikrad ganacsi uu helo isla markaasna uu waxa weeye ganacsigiisa gaarka uu isagu abuurto aniga maalan oo kale waxaan u shaqayn jiray shirkadda tawfiiq laba sano ka hor waxaan go-aansaday inaan iskaga tago oo aan business ii gaara sameeyo alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa sameeyey waana ku guulaystay caqabado badan baa qofka qabsan kara markuu dhallinyarta yahay uu fikradaha sameynayo marka dhallinyarta waxaan aniga ku dhiirigashaa in ay samaystaan fikrado ganacsi oo u baahan lacag yar ama maalgelin yar hadday cid la shuraakeyn karaanna ay sameeyaan fikradahaas oo ah kuwo hal abuur leh gaar ah oo khaas oo magaalada aan ka jirin fikradahaasoo barbaleyn taagan xalinaya fikradahaasoo iyagana faa'iido u keenaya kow dhallinyarta marka caqabadaha ka hor taagan inay fikradahaasi sameeyaan waxaa ka mid ah oo qofku hadduu xitaa fikraddii uu galo uusan busineskii ugu dhaqaaqi waayo waxaa ka mid ah qofkii maalan oo kale shaquu haystaa shaqadii ma rabo inuu ka tago oo wuxuu rabaa inuu fikraddiisiina wado taasna caqabad bay ku keenaysaa oo qofku marka ugu horeysa waa inuu go-aan qaato inuu shaqadaas iskaga tago caqabadaha ugu badan oo dhallinyarta ka hortaaga waxaa ka mid a maalgelin oo hadda bangiyadii baa jira raydkoodu inkastuu iska qaali yahay haddana waa lala tacaamuli karaa sidoo kale waxaa dhallinyarta markay business abuurayaan ka hor yimaado caqabada ah inay effective team abuuraan ama team iyaga ay sameeyaan waxaa kale oo jira shirkadda markaas la abuuraya inay aragti dheer leedahay waxaa kale oo jira in nidaam loo sameeyo iyo go-aan qaadasho cabdixamiid waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa ka mid tahay dhallinyarada shaqaysa bal marka hore waxaad ka warantaa ee shaqada ah hayso iyo sidaa u aragto malahaas su-aashaas haddii qof kale la weydiin lahaa wuxuu ku jawaabi lahaa kuma qanacsani shaqadaan hayo laakiin anigu waxaan ku jawaabayaa shaqada aan hayo waa ku qanacsanahay sababtoo ah businesskan aan ka shaqeeyo waa business aan leeyahay waa business ii gaara waa business aan diyaar u ahay inaan aniga hormariyo mushaahar kastoo aan ka helayana waa ku qanacsanahay ha yaraado ama ha badnaado sidaas darteed waxa aad leedahay adiga waad ku qanacsan tahay waadna ku faraxsan tahay waadna hormarinaysaa waayo waa waxaadii dhallinyartana sidaasoo kale ayaan ku dhiirigelinayaa su-aasha ugu dambaysa ee dhallinyarada boosaaso ku nool ma yihiin kuwo fikrado ganacsi oo hal abuur leh keensan kara maxaase caqabada ah oo diidaya haa waayo businessyo badanoo waxaa jira magaalada aada u qorox badan oo amazing oo la yaab leh oo ay dhallinyaro abuurtay caqabadaha ka hor taagnaan kara waxyaalo badan waaye caqabaduhu markaa kuwana baycada iyo duruuftaa keentay kuwana dhallinyartu kow iyagaa ka mas-uula sida inaysan business inay abuuraan aysan ka ahayn real oo dhallinyartii ay waxyaalo kale xoogga saarayaan sida ciyaaraha maqaaxyaha in la fariisto dhibta ugu weyn oo dhallinyarta curyaan ka dhigtay oo awooddooda tusi weydana waxa weeye qofka adeer baa taakulaynaya ama aabbaa taakulaynaya ama hooyaa taakulaynaysa iyaduba duruufteeda la ogyahay
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid a dhallinyarada magaalada boosaaso wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayayna la hadlayeen
welina waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee v o a washington cabdiraxmaan cali maxamuud waa wiil dhallinyaro ah waxa uu dhigtaa jaamacadda muqdisho gaar ahaana kuliyadda dhaqaalaha iyo suuqgeynta balse cabdiraxmaan intaasi kuma eka waa kabriyeeri ama cunto dhigdhige wuxuu ka shaqeeyaa maqaaxida beerta nabadda cabdiraxmaan wuxuu wax ka qoraa arrimaha bulshada waxaanu leeyahay buug uu ka qoray tahriibta iyo dhibka uu leeyahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa wareystay cabdiraxmaan cali maxamuud
ardaynimadu wixii koowaad ahaa waajib uga inaan nafteyda marka hore waxbaro siaan dadkeyga iyo dalkeyga wax ugu soo kordhiyo aqoona aan u yeesho dunida hormartay iyo waxyaabahaas ka hormartay shaqada waxaa ugu basgareeyaa qaab inaan de marka hore nafteyda wax u qabto oo aanan qofna baryin nafteyda u shaqeeyo qoyskeyga aan wax u taro dal kale dad kalena intaan utegi lahaa oo meel kale aan aadi lahaa in dalkeyga ka shaqaysto shaqadaasna aan qabto inaan dhallinyarada tusaale ay u noqoto qof qaab kale wax baranaya inuu skiliska lahaa karo wax kalena uu qaban karo qayb waqtigiisa afar labaatanka saaco qof kasta haystaana inuu kala qoonday karo gelina wax baran karo gelina u shaqaysan karo sidee baad u kala qoondeysaa waqtigaaga waqtigayga horta waxaan la mid ahaa dadka bilaadanka afar labaatan saac ilaahay siiyey anigu marka hore arday baan aho subaxda hore markaan soo kaco ilaa intaas hore waxaan nafteyda ku beesgareeyaa inaan wax barto oo nafteyda wax ku kordhiyo aqoon inaan kordhiyo waxbarashada jaacada waxaan kasoo baxaa toddobada ilaa lixda ee barta in- inta u dhexayso inta ka dambeysa sideedda ilaa afarta habeenimana waxaan galaa shaqo oo ah nafteedii inaan wax u qabsado labaiyo tobanka duhurnimo ilaa kowda duhurnimaad ka soo baxa aan kasoo baxaa intaa dambe oo sideedda ilaa afarta habeenimo la gaarayo iyaduna waa shaqo iyo nafteedii inaan wax u qabto oo aan xamaasho oo aan dadkay wax taro Eh, inta ka dambeysa markaa waq- wax akhriskii iyo inta salaada waqtiyada udhexeeya waxaan isku dayaa bal in markaa wixii aan faa'iidaysan karo ama wixii aan soo bartay in aan akhriyo eh, qoraala iyo waxaan rabaa cabdiraxmaan inaan meeshan kala dhegdhigno Eh, sideed waqtaa u kala qaybisaa laba- salaa subaxi ilaa iyo kowda duhurnimo labaiyo tobanka duhurnimo baa sideed saac markaa waxay noqonaydaa marka inaad saas noo kala dhigto Ko- kowda duhur saacadahan duhurka waxaan isticmaalaynaa kowda iyo laba duhurnimo sideed saacadaas sabaa waxaa kaa noqonaysaa labada subaxnimo maalin marka cabdiraxmaan sideed u kala qaybisaa waqtigaaga Eh, waqtigayga horta subaxda hore markaan hurdada ka soo kaco eh, waxay tahay inta subaxda lixdaas hore eh, waqti inta ugu horeysa lixdaas ka bilaabata lixda suban- subaxnimo ilaa lixda duhurnimo lagu tagayo Labaiyo tobanka duhurnimo.
labaiyo tobanka duhurnimo waa waxbarasho iyo naftiina waxaan kordhinayo maraan jaamacadda ku maqanayo mar wax kale ka faa'iidaysanayo Eh, waxaa ka dambeeya sideedda ama labada duhurnimo ilaa afarta saac oo habeenimo tobanka habeenimo laga gaarayo qafbasi u yaqaano waa waqti xamaali ii taha oo aan shaqaysto waxaan qabsado Eh, maxaad ka shaqaysaa ee, waxaan ka shaqeeyaa waiter baan ahay Ee, waxaan ka shaqeeyaa meel public place oo dadku shacabka soomaaliya isugu imaadaan beerta nabadda wax baan ka qabtaa
Eh, dadku say ku arkaan gaar ahaan saaxiibadaada aada isku galaaska tihiin markaad xirfadaada ogaadeen Ee, saaxiibaday eh, qaar badan way horta markii saaxiibo fiican oo aad aan isugu fiican oo runtii igu dhiirigeliyay inaan waxaan qabsado inaan nafteyda marka wax u qabto inaan wax bartaa inta ugu badan way ugu farxeen hayse yeesee saaxiibadaas marka waxaa jira dhalinyaradu waa fahmi kartaa markay meel isugu imaadaan xifaaleen yar iyo waxaa jira kaftan wax la dhaho Ee, marka kuwa igu kala kaftamaan markay iigu cayaan oo kale ay igu dhahaan kabal yeri Ee, dee fasalkiina markaan joogo ee aniga liidar u aho kaabgalaas oo tusaale markaa hor istaago kale waa laga yaabaa inay igu xorguf yar igala dhexeyso dhankaas ee, shaqada Ee, laakiin farxad baan u arkaa runtii aadan u farxaa waa ay shaqa dunida la qabto shaqooyinka dunida ugu qaalisay markii wadamada kala tago shaqada weytarnimada marka sababihii aan u galo waxay ahayd inaan marka hore tusiyo shaqada inay shaqa xun ahayn oo xirfad la bara karo qof kasta oo bara karo anigoo ah qoraa ardayna ah inaan shaqadaas qabto oo aan dadkayga u qabana nafteyda marka hore aan rabo inaan meeshaas kasoo bilaabo haddaba dhaqaalaha kaa soo galo xageed ku maareysaa Ee, marka hore nafteyda ee, marka labaadna waalidka iyo ehelka iyo qoyskaan leeyahay inaan ku maareeyo aan isku dayaa saaxiibadee markaa meelo isugu imaanana shaqo aan shaqaystay oo aan shaqadaas qabtay anigu waqtigaan salaha shaqadaas ku beesgareeyo waan ku farxaa inaan iyagu shax ka dhiibo markaa meel isugu imaano qaabkaas aan u kala qoondaya marka
jaamacadda adiga ayaa iska dhiiba ma saxba
Ee, way jirta jaamacad marka hata kala bar baa marayaa waqtigii hore oo bilowgii horaa nin walaalkaa soo gacan qabto oo dhiibi jiray hada yeeshee hadda wixii ka dambeeya anigaa rajeynaya inaan iska sii dhibo wixii waxbarasho iyo jaamacad la xiriira
qoraabaad tahay buug baad qortay muxuu ahaa ujeedka buuggaas Ee, buug baan qoray ee, ujeedka buuggaasu ee, dareen ugu dhashu ahaa ma ahayn jeceel aan u qabay ma ahayn hibe ilaahay ii siina waxaan qoro hayeeshee maxay ahayd dareen un mar una hal mar igu soo dhacay sababtiisa waxay ahayd ee, waqtigaan soo hana qaaday oo aan bilaabay inaan fikiro aan nafteedii dadkayga inaan wax u qabta aan u fikiro waxay ahayd inaan ku fikiro wadamo shisheeye inaan aado inaan tahriibo inaan ku noolaado baariis baarliin iyo brasilis magaalooyin aan lahayn maalin maalmaha ka mid ah waxaan isweydiiyey marka su-aal ahayd sababahan raba inaan meelahaas ugu noolaado dadka ilaa midka ah ama dhallinyarada ama soomaaliyada meelahaas ku nool wadamada daafiyad u kala tegay kuwa taariibiya kuwa sharci ahaanba tegay nololashay ku nool yihiin inaan ogaado waxyaabaha su-aal la xiriira waxaa ii soo baxday markaa su-aalihii markaan wax badan baaray oo aan o- dadkii kuwii maqnaa iyo kuwii joogaba aan wax la wadaag ee, sababaha loo tegayo ama nolosha la rabo qof kasta uu ku haminayo meesha inaysan olin Ee, qof kastoo soomaali marka su-aalihii waan sii badiyey dad badan la sii wadaagay jawaabtaan helay marka way ii yaro kaafi weysay in dalka waxyaabaha looga tagayo inuu nabadgelyo la-aan tahay in noloshiisu ay markaa guri kasoo tegaysa ay tahay inaad ciddiisa soo macsilameysaan oo ah waxyaabahaas ay ahayd jawaabtan ku qanci waayey dadaan la wadaagay qof kastaa marka qisooyin uu ii sheegay la yaab leh oo qofba qof kasi midba mid ka darnaa su-aashii markaa sababta u noqday inaan buuggaas qoro waxay ahayd dalkan yay tahay cidda in la rabo inay xaaladaas ka bixiso ee gaarsiisa xaalad ah in lagu loo soo tahriibo askigi in nolosha aan rabno ee dhallinyarada ah em, aniga aan haminayo ee ubadkayga aan u rabo inaan helo nolol yaa gaarsiinayo sababtaaseed marka inaan sababtii igu dhalisay inaan buuggaas qoro oo aan dadkayga fariin ugu ugu gudbiyo qoraal ahaan bal dadka inay la wadaagaan soomaalida daafaheeda kuwan dibad jira iyo midka dalka jooga inay gaaraan waxaa ku qorta buugga haddaad kusoo koobto soddon daqiiqo soddon seke wax ka yar maxaa ugu muhiimsan aad qoreen fariinta ugu muhiimsan oo aan buuggaas ku diray waxaan u diray waxa ugu muhiimsan waa dhallinyarada aniga dhallinyaraha anigaa ku hameeyey nolol dalkayga inaan ku helo aan rabo noloshii markaan waayey fariinta gudbina waxay tahay inaan inagu isgacan qabsano dhallinyaradii inay dhallinyarada lagu yaqaana inay leeyihiin wadaniyad dabiiciya in iyagu inta istaagaan yidhahdaan ma aqbalayna xaaladan xaalad ka duwan waa in la helaa in dalkeena noloshaan rabnaa iyo ubadkaan u rabnaa inaan helno marka fariintan u gudbinayo waxay tahay inaan siyaabo kala duwan bal noloshaas ka fiiriyey waxyaabaha loo baxayan fiiriyey fariinta ugu dambeyso ama xalalka la raadinaya inaan istaagno waan aragna dhibkiina soo maray dhibkaas inaan ka gudubno aan u gudubno xaaladan rab noloshaan rabna inaan ku noolaano inaan wadankeena ku geysano aanan wadankeena meel oga bixin
maxaad fariin u diri lahayd dhallinyaro badan oo ku taamaya tahriibinta
waxaan leeyahay horta dib u fikira fiiriya meesha u socotaan iyo meesha ka socotaan waxaad haysataan wadankii dunida uu qaalisanaa ee le webi leh ee bad leh ee afar iyo labaatanka saac wix la raba la beero karo ee hawadiisa iyo noloshiisa aan cidina cin ee dadka nolosha dadka aan muslimiinta ahayn waa wadankay u yaqaaneen inuu yahay jannadii adduunyada haddii nabad laga dhigto waxaan leeyahay walaalahay tahriib oo intii hore ha ku tusaale qaataan waxaa loo tahriibaya ama naftaan halaaga loo gelinaya marka kuwaad ilaahay ku abuurtay inuu naftaan ku su-aali doono marka labaad inaad adigu wadankaa leedahay aad haddaad wax u qabsan weysa inay de wax xun ama kugu tahay nin nin wadan saaxiibka ama kula mid a oon waxba ku dheeran wadanuu samaystay inaad u tahriibtaa inaad ceeb kuto adigu kaaga aad ka cararto kaaga inaad wax samaysato
waa hagaag kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan cali maxamuud oo ah arday wax ka barta jaamacadda magaalada muqdisho islamarkaana ka shaqeeya makaaxida beerta nabadda wuxuu magaalada muqdisho ugu waramayey wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa weliba heesaha caalamiga ah jamaal haye waa tahay zahray ee dhegeystayaasha maanta waxaan usoo qabanaynaa hees ka mid ah heesaha sida weyn caalamka hadda u haysta waxaana la yidhaahdaa waa hees spanisha inta badan ku baxda despacito baa la yidhaahdaa waxaana si wada jira heesaasi ugu wada kulmay fanaaniin caana oo ay ka mid yihiin justin bieberka canada u dhashay louis fonsi nin la yidhaahdo iyo dadi yanki heestan haddaan kaga waramo waxay jirtaa adiga lix bil meelahaas markaad aragtidna youtube-ka waxay haysataa inka badan afar bilyan ilaa shan bilyan oo daawadayaal ah waa maahan milyan waa bilyan dee wararka waxaynu kusii daynaa beesha caalamka iyadoo soomaalidu ka hadlayse heestan waa heestii beesha caalamka soo maa heestan waa heestii beesha caalamka marka waa laisugu tegey bal dhegeystayaasha hana la dhegeysanaysa waa hagaag
Come and move that in my direction thankful for that. It's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah.
Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido.
Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Cuando tú me besas con esa destreza,
suavecito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido.
Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a Que le poquito.
enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a Hasta poquito.
provocar tus gritos.
yaa salaam jamaal dee waxaan arkaa Waxbaa ka dhacay meesha.
maaragtay in heestoo aad miisig cajiibana way leedahay inkastoo dee macnaheedii ay u baahan tahay in laynoo tarjumo aad iyo aad haddana een, waxaan odhan lahaa you make my coffee aad iyo aad despacito waa kulley sidaan fahmay waa erey spanish ah een, waxayna ku turjumayaan een, degnaan ama een, qonyar socod tallaabada aad iyo aad sida ka muuqatana heesta inkaasoo ay kala kacsan tahay Hahe.
dhegeystayaashana waana filayaa inay aad iyo aad uga heleen waan gartay weliba dee dadka geeska afrika inaga dhegeysanaya duhur bay joogana howlihii ay gelinkii hore soo qabteen bay ka nasanayaan inagana wanaagsan.
subax hore inoo tahay oo halkaynu kofi ka doonan lahayn subaxaasaaka dee intanaaba maaragtay na- maaragtay fax inaga dhigtay aad iyo aad jamaalow ciyaarihii wararkii ugu waaweynaa ayay dhegeystayaashu naga sugayaan dhinacii isboortiga
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebka champions leaguega waxaana markaasi u soo baxay kooxo dhowr ah oo ku soo biray kooxihii hore markaa horyaalada qaaradda yurub laga xiray champions leaguega ay iyagu markaasi u soo gudbeen kulamada dhacay shalay waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta liverpool ayaa xaqiijisay inay usoo gudbo champions leaguega kadib markii ay afar gool iyo laba kaga adkaateen naadiga hovenham ee waddanka jarmalka slavia bruch iyo apple ayaa waxa ay wada dheelan kulan kale oo xiiso badan barejo eber iyo eber ayay isla dhaafi waayeen c s k moscow young boysna laba gool iyo waxba naadiga c s k moscow ayaa ku awadronaatay kooxda sporting ayaa waxa ay la dheeshay naadiga f c s b waxaana ay kaga adkaatay shan gool iyo gool hayeeshee kharaabakh ayaa waxa ay dhigtay waxdaro kadib markii ay naadiga copenhagen ee ay la dheeshay laba gool iyo gool looga adkaaday hayeeshee taasi waxay ka dhigtay in marka laisku daro labada lugba ay naadiga si kharaabakh ay soo baxdo maanta ayaa la samayn doonaa isku aadka champions leaguega waxaana loo kala qaybin doonaa ilaa iyo afar sanduuq oo kooxaha markaasi ay ugu kala jiri doonaan sida ay waxdaro uga soo dhigeen champions leaguega sanadkii laga soo gudbay naadiga real madrid oo koobkan difaacanaysa ayaa gruubka koowaad ku jirta ama sanduuqa koowaad ku jirta waxaana kula jira bayan munich oo jarmal ah juventus oo talyaaniya benfica oo bortugiisa chelsea oo ingiriisa shakhta donesk oo ukraine ah monaco oo faransiis ah spartak moskva oo russia waxaa sidoo kale eh, gruubka ama sanduuqa labaad ku jira barcelona oo spain atletico madrid spaina b s g oo faransiisa brusha dortmund oo germany sevilla oo spaina manchester city oo ingiriiska porto oo portugiiska manchester united oo ingiriiska halka sanduuqa saddexaad napoli oo talyaaniga tottenham hotspur ingiriiska ah basel oo switzerland ah olympiacos oo griiga ah anderlech oo belgium ah, liverpool ingiriisa roma oo talyaaniga besiktas oo turkiga ay ku wada jiraan sanduuqa afraadna waxaa ku jira celtigo scotland ah c s k moscova russia ah sporting sp oo iyaduna c p oo bortugiiska ah sidoo kale kooxda apwal oo qobrus ka socota faynod oo holland ah sidoo kale waxaa ku jira gruubkaasi maribor iyo kharabakh azerbaijana iyo sidoo kale kooxda lebzig oo iyaduna markaasi germany ah waxaa la samayn doonaa in sidoo kale maanta marka isku aadka la sameeyo ay kooxuhu halkaasi lagu magacaabi doono ciyaartooyga ugu wanaagsanaa ee ueva dhinaca ragga waxaa sidoo kale la magacaabi doonaa dhinaca gabdhaha ciyaartooydii ugu wanaagsanayd dhinaca goolasha ama goolwadihii ugu wanaagsanaa ee ee champions leaguega sanadkii laga soo gudbay daafacii ugu wanaagsanaa ciyaartooyii khadka dhexe ee ugu wanaagsanaa iyo weeraryahankii ugu wanaagsanaa marka la sameeyo guruubyada sida ay isugu aadayeen kooxuhu lugta koowaad waxaa la dheeli doonaa labayo tobanka aan idhaahdee decembar saddex tobankeeda waa labayo tobanka sebtembar iyo saddex tobanka sebtembar oo gruub stageyadu ay bilaabmi doonaan waxaana faynalaha la dheeli doonaa lix labaatanka mey ee sannadka laba kun siddeed iyo toban xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto
waa hagaag ciyaarihii ayaa intaasi aanu kaga soo gudbaynaa jamaal axmed cusmaan ayaa inala socotiinaya halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa bal markana farsamo yaqaankaan u daynayaa heesta oo inoo soo qabto jamaalow
duunkud yahay jacayl iyo roob soo iftiimaye adduunkud yahay jacayl iyo roob soo iftiimaye kuwoyna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo mar odhan lahaa wayna soo abbaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo mar odhan lahaa markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayuu rugadaa in baday markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayuu ayuu rugada in baday haddana kamayeed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa haddana kamayeed baxee sidii sidii gololka reen ayaan ku agmeeraya anigu cawa
heesaasi kama eedbaxo fanaanka maxamed b k uu ku luuqeynayay waxay guunaanad u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada saare ciidla nuur jamaal axmed cusmaan iyo jimi fariya oo dhinaca farsamada noo qaabilsanaa ayaa isu kahay soo dubay dhegaystayaal dhammaantii isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa tan iyo afarta galabnimo dhegaysi wanaagsan heesaas ayaad ogtahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada uniyo baayuma qabeen adaan kugu dhammaysanaayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhu may qaban kareen uniyo baayuma qabeen adaan kugu dhammaysanaayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhu may qaban kareen